إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar waxay ka fuliyeen gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay ka hadashay heshiiskii beesha saleebaan iyo odayaal lagu xiray magaalada cadaado dowladda federaalk ayaa culays badan kala kulantay dagaaladii hiiraan iyadoo ciidamada walaayaduna ay sameynayaan horumar iyo horu socod dad ku dhaawacmay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo ayaa ku dhibaataysan gudaha magaaladaas gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah ayaa xalay ka badbaaday iskuday la doonayay in lagu dilo ugu yaraantii shan xubnood oo isugu jira maleeshiyada macuusley iyo ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaan u dhow degmada muqokore ee gobolka hiiraan dad ayaa ku dhintay biyomareeno laga qodayay degmada wadajir ee gobolka banaadir ka gadal markii halka ay ka shaqaynayeen ay kusoo duntay intaa waa qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar waxay ka fuliyeen gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weerar waxay ku ekeeyeen fariisiin askarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka carabiyo ee gobolka mandheera in muddo ayuu halkaa dagaalku ka soconayay sidoo kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay weeraro kala duwan ku qaadeen fariisimaa askarta kenya ay ku kala leeyihiin deegaanada konton oo hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer iyo tuulada jabbi oo ka tirsan gobolka mandheera goobahaas in muddo ayay dagaaladu ka socdeen faahfaahin dheeriya kamaynaan helin wixii saddexda goobood ee ciidamada kenyaatiga lagu weeraray khasaaraha ee ku gaaray weerarada ka dhanka ciidamada kenya ee ka socda gudaha dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato ayaa si dardarle ku socda xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay ka hadashay heshiiskii beesha saleebaan ay la gashay iyo odayaal lagu xiray magaalada cadaado maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo haya afhayeenka xarakatu shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage ayaa qabtay shir jaraa-id oo uu ku faahfaahiyey heshiiskii ay dhowaan xarakada iyo beesha saleemaan ku gaareen magaalada xardheere ee wilaayada mudug hoggaanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horeyn si buuxda u soo dhoweeyey oo barakeeyey heshiiska sida shirkiisa jaraa-id uu ku sheegay sheekh cali dheere haddaanu nahay marka xarakta shabaab mujaahidiin iyo qiyaadadeeda waxaan awalan soo dhaweyneynaa heshiiska isaga ah maxaa yeelay ahdaafta xarakadu ay u dagaalamayso waxay ahayday in shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala lagu dhaqmo dadka soomaaliyeed ay nabad galaan cadowga duulaanka ku ah shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo dadka iyo dalka soomaaliyeedna laga difaaco marka dadkii aan difaacaynay inay dhibaata soo gaarto aada iyo aada runtii ayaan uga xanuunsanaynay inoo dhibaysay laakiin maadaama cadowga uu ka faa-iideystay oo xarbiga iyo dagaalkana uu soo geliyay hadday maanta ay garteen inay ka baxaan dagaalka aan dagaalkoodii ahayn aada iyo aada ayaanu usoo dhoweynay wuxuu afhayeenku intaa ku daray in xarakatu shabaabulmujaahidiin ay dhaqangelinayso heshiiska kana soo baxayso balamaha ay la gashay odayaasha dhaqanka anagoo ku hadlaya marka darafka xarakta shabaabulmujaahidiin insha allahu tacaala waxaanu fuli doonaa heshiiska isaga ah ee aanu la galnay beesha reer xaaji saleebaan inagoo ka duulayna qowlka ilaahi subxaanahu wa tacaala allah uri jala wacalaa wa awfuu bilcahd ina alcahda kaana mas-uula marka ballamaha oofiya waana la isweydiinaa ballamaha marka ballantaa aanu qalnay iyo heshiiska aanu la galnay reer xaaji saleebaan insha allahu tacala darafkeenna ama dhinaceenna insha allahu tacaala wuu fuli doonaa dhammaanna mujaahidiinta hadday tahay jeeshka haddii ay tahay walaayaadka insha allah qolo walba meesha kaga soo aada heshiiska fulintiisa inay fuliyaan sidii heshiiska ugu qoraydna insha allahu tacaala loo fuliyo dhinaca kale ee reer xaaji saleemaanna waxaanu ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay fulin doonaan oo heshiiska sidii u ahaa ay u fulin doonaan sheekh cali maxamuud raage ayaa kasii hadlay oo u tacsiyeeyey odayaashii xarigga iyo bahdilka ay dowladdu kula kacday markii ay ku laabteen cadaado odayaashii marka ay ku laabteen marka deegaanadoodii khaasatan magaalada cadaado marka ay ku laabteen runtii waxay kala kulmeen inay kusoo duuleen cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala ee gaalada iyo murtadiintii dabadhilifka u hayday inay kusoo duuleen odayaashii ayna ula dhaqmeen si runtii aada iyo aada u fool xun iyagoo odayaashii waayeelada ahaa waxgaradka ahaa nabadoonada ahaa xushmada iyo xurmada lahaa waxa weeye ka qaaday xushmadii ay lahaayeen ka xayuubiyey wixii ay xurmo lahaayeen ku ihaaneeyey shacabkii ay odayaasha u ahay hortooda ku ihaaneeyey iyadoo indhaha laga xiray waxa weeye baabuur cabdibaryaalana korka laga saaray oo xitaa aan kursi iyo meel ay ku fadhiistaan loo dhigin ee lagu fadhiisiyo taayaro taas oo runtii tusinaysa nimankan gaalada ah ee nagu soo duulay iyo nimankan dabadhilifyada u ah ee murtadiinta ah ee waxa weeye iyaga uun awaamirtooda fuliya inay ummaddan wax ay ka naxayaan iyo cid ay ixtiraamayaan iyo cid waxa weeye ay ka hay- heybad u yeelayaan heybadeedii siinayaan midna aysan jirin xasan sheekh ayaa markii la doortay kadib ku dhaqaaqay fulinta mashruuc hindisihiisu ay lahayd dowladda maraykanka oo la doonayay in beelaha soomaaliyeed laga horkeeno mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid a qabaa'ilada ayaa ku sirmay mashruucaasi waxaana hadda muuqata in ay isbarqabteen oo ay fahmeen hadafka laga leeyahay dagaalka lagu siray xarakada ayaa beelaha galay dagaalka u sheegtay inay soo laabtaan oo wadahadallada ay u furan yihiin ay qabaa'il badan ayaa hadda soo fahmaya in dagaalka la geliyey uusan ahayn dagaalka ay lahaayeen ee dhinaca kalena waxaanu u sheegaynaa dhammaan ummaddii lagu qalday oo lagu siray dagaalkan xasan gurguurta iyo kooxdiisu ay wadaan ee shareecada ilaahay lagula dagaalamayo lagu siray ee si aan kafiirsi lahayn lagu geliyey dhammaan waxaa u furan inay ka soo noqdaan wadahadalna amarkuuna waa u furan yahay maxaa yeele hadafka aan rabnahay waxaa weeye ummaddeenu inay hagaagto nabad ay hesho shareecada ilahayna lagu dhaqmo intaa uun baanu rabnaa ilahayna waxaan weydiisana subxaana wa tacaala inuu dadkeena hanuuniyo ummaddeena inuu xaqa tusiyo sawaabka uu tusiyo cadowgooda iyo colkooda uu tusiyo yaanu ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala cadaado iyo meelaha kale ee beesha saleymaan degto ayaa laga soo dhoweeyey qodobadii ku xusnaa heshiiskii xarar dheere ay ku kala saxiixdeen xarakada shabaabul mujaahidiin iyo odayaasha matala beesha saleymaan durbadiiba xarakada dhankeeda waxa ay bilowday fulinta heshiiska waxaana beesha loo sii daayay maxaabiis ka xirnaa iyadoo dhanka beeshana laga rajaynayo in ay dhaqan geliso qodobada heshiiska dowladda federaalka ayaa culaysyo kala kulantay dagaaladii hiiraan iyadoo ciidamada wilaayaduna ay sameynayaan horumar iyo horusocod maxamed ciise ayaa warkan eegaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada hiiraan ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka sameeyey deegaanadii ay dhowaan kala wareegeen maleeshiyaadkii iyo ciidamadii maamulka hirshabeelle ee dagaalka iyo rabshadaha ka waday qaybo ka mid ah gobolka deegaanka tarajanto ee u dhow magaalada beledweyne ayaa u dambeeyey meelihii ay la wareegeen mujaahidiinta waxaana ku dhowaad toban deegaan haatan ka howlgalaya maamulka islaamiga ah iyadoo uu dib u soo noqday adeegii bulshada ciidamada colaada ka waday qaybo ka mid ah gobolka ayaa markan u muuqda kuwa gacankugabad ah iyagoo isku uruurinaya deegaano kooban oo shisheeyuhu ku sugan yihiin sida maxaas buulo borde iyo beledweyne waali wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abuunabahaan ayaa u mahad celiyey bulshada iyo beelaha dhabar adeega muujiyey islamarkaana diiday inay soo duulayaasha soo dhoweeyaan ama gacansaar la yeeshaan wax kaalmo ah iyo wax taageero ah iyo wax soo dhoweyna iyo wax farxada midna aysan u muujin oo ay ku adkaysteen iimaankoodii iyo diintoodii waa ugu mahad celinaynaa marka hore waxaan leenahay marka waxaa ladinkiga aargudanayey oo walaalihiin wilaayadiinna islaamiga ahayd oo sharciga ilahay idinku maamulaysay oo wax duluun aan idiin geysanaynin oon xoolo adinka idinka dhacaynin wax ay idinku samaynaysa aan jirin keliya risaalada nebi maxamed gaarsiinteeda idinkugu timid oo idinla joogtay waxa loogu soo duuliyay idinkuba waxaa weeye wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid ilaahay tabaaraka wa tacala nimankaas qalbiga ayuu rucbi ugu riday cabsi badan baa ku timid iskhilaaf baa ku yimid inta hadda aan hubno kala carar iyo kala fiig baa nimankaas ku dhacay cali jiite oo ku magacaaban gudoomiyaha hiiraan ee hirshabeelle ayaa marar badan sheegay inay dagaalka ka daaliin laba bilood oo hadda kadibna aysan sii wadi karin sidoo kale dadkii horboodayey duulaanka ayaa musuq maasuqay lacago maraykanka laga soo qaaday oo soo martay ciidamada shisheeye ee admis iyo xasan sheekh waana tii uu cali jiite iska casilay xubinnimadiisii guddiga maaliyadda ee dagaalka ciidamada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa maalintii shalay meel u dhow degmada maqoqori ku beegsaday maleeshiyo macuusley ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ay ka dileen shan askari dad ku dhaawacmay dagaalkii dhowaan ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ayaa ku dhibaataysan gudaha magaaladaas isbitaalada waxaa yaala dad ciidamada koonfur galbeed ee dagaalku uu dhex maray ku dhaawacmay kani waa aabbe isbitaal la jooga canug yar oo u dhalay oo xabadu madaxa ay kaga taallo isla markaana dhaawaciisu uu daran yahay daangeedka wal ilaahay uu maydad biniaadan ahaan weereen rown on la haynayaa usoo gurishaygiisu masiibadii koonfur galbeed ku dhaha dhiyaas darad iyo dhaawac gurishay inkaseedi iyo habadka ka dhiibi ee looga kurban kulleyba araga haytaan siisin umalayaw lanwartaba rafaadsanaayey ka ku rafaadsanaayey siyeedsan todobsana inu kor baabacsanaaye uryaan ahaayen iifeed markaas kubacdadana dhaawaanagadi habadan ka dhiibi kulleyba dhibshay dhankii muslimiinta ee kasaw
ciidamada maamulka koonfur galbeed oo laba u kala baxay kuwa qayb ay taabacsan tahay madaxweynaha kursiga ku mintidaya cabdicasiis lafta garen qaybta kalena ay murashaxiin mucaarada taabacsan yihiin ayaa dhowaan ku dagaalamay magaalada baydhabo waxaana dhimashadoodu ay dhaaftay labaatan halka dhaawacuna uu sodomeeyo gaaray ma jirta cid maamul ka mid oo garab siinaysa dadka shacabka ah ee ehelkooda waxyeel ay ku gaartay dagaalkii baydhabo ka dhacay gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa xalay ka badbaaday iskuday la doonayay in lagu dilo warkaa iyo warar kale waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan waxay la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ah kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ka soo gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaal ka dhacay xaafadda munkayga ee afgooye ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kalena looga dhaawacay afar kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale weerar ku qaadeen haanta dheer ee isla degmada afgooye halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isla degmada afgooye ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen buundada weyn ee degmada afgooye dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday gudoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo ku magac dheer madaale islamarkaana ah gudoomiyaha gobolka banaadir u qaabilsan xasan sheekh ayaa ka badbaaday iskudayga la doonayay in lagu qaarajiyo qaraxa ayaa lagula beegsaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen agagaarka cali sowdheere ee degmada shibis waxaana uu dhaawac soo gaaray ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka mandaale ayaa waxaa soo wajahay argaga xooggan cabdiraxmaan yariisow oo ahaa gudoomiyihii gobolka banaadir u qaabilsanaa dowladda federaalka ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hore qarax ugu dishay dhanka gobolka hiiraan faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhacay duleedka moqokori waxaana ciidamada dowladda federaalka dagaalkaas ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo aagaas dhaqaaqaqya ka waday waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka halka dhaawacuna uu intaa ka sii badan yahay dhanka shabeellada dhexena dagaalla shalay ka dhacay duleedka deegaanka alkawthar waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka dagaalka ka dhacay shabeellada dhexe shalay waxaa lagu dilay maxamed cagajilic oo ahaa kabtan ka tirsan saraakiisha dowladda federaalka wuxuuna ahaa taliya ku-xigeenkii ciidamada dowladda federaalka ee dagaalka ku qaaday gobolka shabeellada dhexe sidoo kalena askar kale ayaa ku dhaawacantay ciidamada dowladda federaalka oo diyaaradaha shisheeyuhu ay kor ka taageerayaan ayaa dagaalla ka wada gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana ku socda dhiigbax joogta ah kadib markay dagaalla culus kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad ayaa ku dhintay biyomareenno laga qodayay degmada wadajir ee gobolka banaadir ka gadaal markii halkii ay ka shaqaynayeen ay ku duntay mar kale maxamed ciise ayaa warkan inoo haya degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaa ku dhintay saddex ka mid ah shaqaalaha qodayey dhisme biyo-mareen oo dhulka hoostiisa laga dhisayey saddexdan ruux ayaa ku dhintay iyagoo qodayey warta ceelqalow saddexdan nin oo dhulka qodayey ayaa kusoo duntay warta ceelqalow iyadoo halkaas tuba la dhigayey mid ka mid ah shaqaalaha qodayey dhulka ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen waxaan ka mid ahay shaqaalaha ka shaqeeya biyomareenka oo buulxuubay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin meeshan waxaa nagula dhacay maanta amar oo ilaahay soo qoray marka caraa ku- aa nagu soo duntay caradiina saddex wiilaa nooga geeriyootay lixna waa ku dhaawacantay goobjoogaan ka ahay carada geesta ay kasoo dumaysaan u jiray marka waa carradii aa isoo tuurtay bannaanka iisoo bixisay carradoo soo go-aysaan arkay markaan orod aan maagayna carradaa igu timidba oo wax hadda fursadahoo hadda laga oo la- oo ilow- inuu ilaahay kaa bixiya mooyaane looga baxaya ma jiraan Eh, marka adiga carradaa sidii hirka badda camal ii tuurtay waxay ii- waxay waxay bannaankan meeha hadda la shubo shubka ay soo ay ay ay- ay soo ay soo saartay dhacdooyinkan ayaa ka mid ah kuwo mararka qaar dhaca warka oo dhegeystayaal idinkala socotiin idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta